madaxweynaha dowlada federaalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad maamulka koonfur galbeed ayaa hadeertaan waxay kasoo degeen degmada abgooye alkabtara keentay xaalada caadi waaye wax dhibaataha majira amniga waa sugan yahay insha allah xaaladaha amniga ugu badan wax isaga badan oo laga hadli doono odayaasha dhaqanka maxaa la yidhahdaa ilaahay nooma darnaade odayaasha dhaqanka iyo maxaa la yidhahdaa wasiiradii koonfur galbeed wasiiradii federaalka looma kala hadlin deegaanka odhan weli dowlama garan waa garta marka sababtay u tegayaan maxay tahay halkaas guddoomiye waxaa ugu muhiimsan fashilkii amniga ah oo ka yimid gobolka in dib laisu habeeyo maxaa fashilka keenay maxaa isbedel maxay see wax u jiraan in la isweydiiyo iyo waxaa kaloo qodob kaloo muhiim ah dakhliga afgooya iyo musuqmaasuq ku yimid iyo mas-uuliyiin oo xan oo baaritaan ku socda oo inay dagaaladii marka ku maalgeliyeen lacagta afgooy laga qaaday waxyaaba noocaas ah ayaa xoogaas qodoba ugu wasaaradii bariiska haday tahay jamaalada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa nabad sugidda waxaa waaye wax kala maqan maanta waxaa waa afgooye ushii dhirka loo duuro ukuma dheceyso